إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warkad hore warbaahintiisa laamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada baydhabo ka fuliyay qarax culus oo lala beegsay sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay weerar in ka badan konton askari dowladda federaalka looga dilay oo saakay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa leelay qaar ka mid a magacyada saraakiil iyo ciidamo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii cuslaa ee maanta ka dhacay deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan tan iyo markii uu xasan sheekh maxamuud madaxweyne ka noqday dowladda federaalka waxaa gobolka hiiraan ka dhacay weeraro waaweyn oo khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamadiisa kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka degmada afgooye in ka badan labaatan ruux ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay xadbeeneedka u dhexeeya kenya iyo etoobiya maleeshiyaadka maxaarada ee fano ayaa sheegay inay maxaabiis ka qabteen ciidamada etoobiya kuwo kalena ay laayeen warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon maraykanka ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay wax soo saarka saliidda ee dalka iiraan intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door karoonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo talaado a taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan shan iyo labaatanka bisha februaayo sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada baydhabo ka fuliyay qarax culus oo lala beegsay sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay ka fuliyeen qarax lala egtay guri uu magaalada baydhabo kaga sugnaa xasan taar oo ah taliyaha ciidamada maamulka koonfur galbeed ee deegaanka goofgaduud buurey waxaana jira khasaare gaaray ciidamadii qaraxa lala egtay markaan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya war goordhowna soo gaaray ayaa sheegaya guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku asqaysay xirada ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxaana jira khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka sida ay sheegayaan wararka la helayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerar in ka badan konton askari looga dilay dowladda federaalka oo saakay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya war-saxaafadeedka waxaa inoo akhrinaya maxamed cali aadan taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu hadda war-saxaafadeed ka soo saaray weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saakay kula jarmaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan bayaanka ayaa qeybaha hore waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta waxay saakay oo talaado ah weerar cagmarin ah ku qaadeen laba saldhig oo ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen deegaanka aboorey ee duleedka degmada buula burte weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiinta dhowr jiha kaga qaadeen ciidamo ashahadal dirir ah oo loo diyaarinayay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga wilaayada hiiraan markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalk lagu gaarsiiyey weerarka waxaana lagu yidhi dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen saldhigyadii ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka abuurey waxaana halkaasi cadowga ka soo gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada horudhaca ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo kow murtad oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo ashahadal dirir ah waxaa intaa dheer dhaawac fara badan oo ay cadowga ula carareen dhinaca buulo burte sidoo kale mujaahidiintu waxa ay gacanta ku dhigeen hub saanad iyo gaadiid dagaal oo laga qaniimaystay cadowgii jabay ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka qaybaha qodobbaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta laga xoreeyo gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed bayaanka gebagabadiisa waxaa la sii raaciyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabdhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah uga sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
waxaa la helay magacyada qaar ka mid a saraakiil iyo ciidamo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii cuslaa ee maanta ka dhacay deegaanka aboore ee wilaayada hiiraan baraha bulshada ayaa aada looga hadalhayaa weerarkii maanta ka dhacay aboorey waxaa la arkayaa sawirada ciidan iyo saraakiil dhimasho iyo dhaawac ku noqday oo ay saaxiibadooda u tacsiinayaan dadka sawiradooda lasoo dhigay baraha bulshada waxaa ka mid ah shariife cabdi caddow oo ahaa taliya ka tirsan huwanta hiiraan kusoo duushay ahaana ninka hagaaya darooniska maraykanka waxaa lagu dilay dagaalkii aboorey xubnaha sawradooda la baahiyey waxaa ka mid ah taliya shariife cabdi caddow waa sarkaal hogaamiye ah oo ka mid ah ciidamada militariga dowladda federaalka waxaa lagu dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan shariif ka hor intaan la dilin waxaa jira muuqaal laga soo duubay isagoo ku faanaya inuu diyaarado hagayo
taarget waa la hayaa taarget waa la hayaa halkiisii waaye ciidanka waa jilib dhignay marka inta waajibaadka hawada laga gudana halkaygaan jilib dhigaa kabacdiina shaqadii lay diraa qabana halkaasaan taagana
aniga waa aka waa waaka waa
waxaa kale oo jira taliya ku-xigeenkii hore ee booliiska gobolka banaadir korneel cali dhuux cabdi mahad ayaa waxa uu ka mid noqday saraakiisha tirada badan ee ku dhaawacmay weerarkii aboorey sidoo kale waxaa sawirada la baahiyey kasoo muuqanaya muumin eeley guddoomiyihii hore ee degmada maxaas ahaana sarkaal ciidan dhaawac culus ayaa kasoo gaaray dagaalkii aboorey sida ay lowraadyo dhowr ah ay sheegayaan intaa waxaa dheer xubno kale oo loo tacsiyeynayo balse aan sawradooda lasoo dhigin baraha internetka haddaba maxaa u sabab ah dagaaladan maxay isku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka maxamed muude axmed abu muslim ayaa ka waramaya dunida aan ku nool nahay marnaba daandaansiga iyo docdocayntu kama dhammaato dadku wuxuu isugu jiraa mid daalim ah oo xaqa dad kale doonaya iyo mid dulman oo xaqiisa difaacanaya waxaan doonayaa inaan si farshaxan ah u soo gudbiyo waxa uu ku salaysan yahay dagaalka u dhaxeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka waxaan idhi dagaalku wuxuu ku salaysan yahay oo la isku haystaa gabar la yidhaahdo barwaaqo waan hubaa in aad yaabtay oo aad indhaha taagtay balse waxaan ku leeyahay wax yar isug gabadhan lama mid ahaa gambuulaydii iyo gashaantidii aad taqaanay ee guurkooda loo gogol fariisan jiray ee gabaatiga laga bixin jiray magaceedaba ka garo waa barwaaqo barwaaqo waa gabar dhib badan loola soo bareeray tan iyo barbaarkeedii waxay ku taamaysay in ay ka bixi doonto balaayada markeedii ugu dambaysay iyada oo dareemaysa mustaqbal ifayaa ayaa waxaa timid dowladda federaalka dowladda federaalka waxay xal u aragtay in barwaaqo la siiyo madaxweynayaasha kenya etoobiya iyo maraykanka laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay leeyihiin barwaaqo lama siin karo nin gaal ah ee waa in aayaheeda loo daayaa iyada iyo dadkeeda dowladda federaalka waxay leedahay barwaaqo fursad ayaan u haynaa waxay helaysaa dahab iyo diinaar laakiin al-shabaab waxay leeyihiin wax walba diinta ayaa ugu muhiimsan haddaba gebagabadii dhagahaaga sii gabadha barwaaqo la yidhaahdo waxaan u soo qaatay tusaale waxay u taagan tahay dalka soomaaliya adiga dhegaystaha ah waxaan ku weydiinayaa yaa saxan labada dhinac maxayse tahay mas-uuliyadda kaa saaran barwaaqo raali miyaad ka tahay barwaaqo inay dhasho caruur ay aabbe u yihiin abiy axmed iyo william ruuto oo aan sida abtiyaal ugu noqonno ilmo kirishtaan ah
tan iyo markii uu xasan sheekh maxamuud noqday madaxweynaha dowladda federaalka waxaa gobolka hiiraan ka dhacay weeraro waaweyn oo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamadiisa faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi tan iyo markii uu xasan sheekh xamlada uu wakiilka kaga ahaa maraykanka kaga dhawaaqay qaar ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyeen weeraro ballaaran oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka warbixintan waxaan kusoo gudbin doonnaa weeraradii ugu xooganaa ee cagta lagu mariyey ciidamada dowladda federaalka kana dhacay gobolka hiiraan tan iyo bishii may ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka xilligaas oo ku beegan markii ay bilaabatay xamlada uu xasan sheekh ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka laba iyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro cagmarin ah waxay ku qaadeen saddex xero oo ku yiilay deegaanada yasooman iyo beerayabal ee gobolka hiiraan islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda kuwaas oo lagu dilay boqol toban iyo toddoba askari oo ay saraakiil ku jiraan halka lagu soo furtay sagaal gaari sagaal iyo labaatankii bishii sebteembar ee labada kun laba iyo labaatanka waxaa dagaallo culus oo ka dhacay duleedka deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan lagu dilay in ka badan soddon askari oo ay saraakiil ku jiraan halka lagu dhaawacay shan iyo labaatan kale waxaana madaxyaweyntii dagaaladaasi lagu dilay ku jiray cilmi hagar guure oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka macawisleyda ee xasan sheekh qandaraaska kula galay duulaanka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kow iyo tobankii bishii nofembar ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar xoogan oo cagmarin ah ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka burdaar ee gobolka hiiraan ugu yaraan soddon iyo kow askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa aroortaas lagu dilay weerarka cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka burdaar ee gobolka hiiraan halka lagu soo furtay hub iyo saanado military labaatan iyo toddobada januari labada kun shan iyo labaatanka dagaallo culus oo ka dhacay duleedka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa dowladda federaalk looga dilay siddeed iyo toban askari oo ay saraakiil ku jiraan kuwaas oo sagaal ka mid ah meydadkooda looga cararay goobta dagaalka halka lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale iyadoo sidoo kale dagaaladaasi lagu gubay gaari cabdibile ah oo uu lahaa cali jayte oo ah hogaamiyaha maleeshiyaadka macawisleyda maalintii xigtay ee ay taariikhdu ku beegneed siddeed iyo labaatankii januari labada kun shan iyo labaatanka dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka beerayabaal ee gobolka hiiraan waxaana dagaaladaasi lagu dilay toban askari halka lagu dhaawacay labaatan kale soddonkii januari labada kun shan iyo labaatanka dagaallo mar kale ka dhacay duleedka deegaanka beerayabaal ee gobolka hiiraan ayaa dowladda federaalk looga dilay shan iyo labaatan askari halka looga dhaawacay lixdan iyo shan kale toddobadii febraayo labada kun shan iyo labaatanka waxaa mar kale dagaallo xoogan oo dheliyey khasaare baaxad leh ay ka dhaceen deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada buula burde oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana dagaalada lagu dilay afartan iyo kow askari oo ka tirsan dowladda federaalk halka lagu dhaawacay afartan iyo shan kale kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen duleedka degmada afgooye waa muuqaal lagu soo bandhigayo weerar habeen dheelmad ah oo lagu kadeeyey ciidamada dowladda federaalk oo isbaaro ay ku dhibaataynayeen dadka shacabka u tiilay deegaanka laanta buura oo dhaca duleedka degmada afgooye ee wilaayada salaamiga ah ee shabeellaha hoose mana jirto iftiin aan ka ahayn biriqda gumaca iyo baaruudda la isku halgaadayo weerarka ayaa lagu daafuraya garneelada garbaha laga turo kadibna waxaa isqabsanaya rasaas tirabeel ah oo aan xaddi lahayn ciidamada mujaahidiinta ayaa dhaawactiraya qaar ka mid askarta weerarka lagu qaaday kuwaasoo xabadda dushooda ka shanqartay xilli ay hurdaayeen oo aan dagaalka u diyaarsanayn intii badbaadaynay orod jabsadeen qaybaha dambe ee muuqaalka waxaad ku arkaysaa khanaa'im ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku soo dhigeen kuwaas isugu jira saddex qoryo ee k ah iyo qalabyo kale alkataib al akhbaariya ayaa mar welibis isdabajooga u baahinaysa muuqaalo xiise badan kuwaasoo lagu soo gudbinayo weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada iyadoona soo bandhigta xaqiiqada deg dega ah ee taalajiidda hore ee dagaalka markay isfarsaaraan ciidamada mujaahidiinta oo safa iyo kuwa dowladda federaalk
صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص ركام والجسوم فتات كيف أرضى المقام السلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام
in ka badan labaatan ruux ayaa lagu laayay dagaalo ka dhacay xadbeeneedka u dhexeeya kenya iyo etoobiya mar kale iyo farxaana cali cabdulaahi wararka ka imaanaya xuduudda u dhexaysa dowladaha kenya iyo etoobiya ayaa ku warramaya in dagaallo culus oo u dhexeeyey kalluumaysato kasoo kala jeeda labadaasi dal uu ka dhacay xuduudda iska horimaadkan ayaa waxaa ku dhintay ilaa laba iyo labaatan qof oo kenyaan ah halka dhanka etoobiya uga dhimatay saddex iyo toban ruux sida ay ku warrameen mas-uuliyiinta labada dal geesta kale laba iyo labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey in nolol iyo geeri toona lagu la'yahay kadib dagaallo culus oo dhex maray kalluumaysato kasoo kala jeeda etoobiya iyo kenya sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda nairobi guddoomiyaha gobolka turkana ugu magacaaban dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in dagaalada ay si gaar ah uga dhaceen deegaanada kale ah lobeymukad iyo natira oo ku teedsan webiga omo ee xadka u dhexeeya kenya iyo etoobiya ilaa iyo hadda waxaa la la'yahay laba iyo labaatan kalluumaysato kenyaan ah halka la xaday shan iyo toban doon ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska booliska gobolka turkana ee dowladda kenya waxa ay intaasi ku dareen in lasoo badbaadiyey lix kalluumaysato ah oo ka tirsan qowmiyadda dasenej ee etoobiya kuwaas oo iyagoo badqaba dib loogu soo celiyey dalkooda wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo dheeraad ah la geeyey xuduudda ay la wadaagaan etoobiya uuna xukuumadda adhis ababa la yeeshay wadahadallo nabad loogu soo dabaalayo bulshooyinka ay diriirtu dhex martay ilaa iyo hadda lama oga halka jaan iyo cirib lala aaday laba iyo labaatan kalluumaysatada kenyaanka ah ee lagu afduubtay dagaalada ka dhacay xadka u dhexeeya etoobiya iyo kenya waxaana laga cabsi qabaa in dagaallo ay mar kale dib uga soo cusboonaadaan halkaasi maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa sheegay inay maxaabiis ka qabteen ciidanka etoobiya kuwo kalena ay laayeen waa kan mubaarac cumar oo warkaan inoo ambaqaadaya dagaalo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya ayaa waxaa laga heliyay tafaasiil dheeraad ah dagaalada ayaa waxay si gaar ugu dhaceen gobollada gondar iyo goojam ee gobolka maxaarada kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimishiyo dhaawac jabhadda faano ee dagaalka adag kula jirta etoobiya ayaa sheegtay in askar badan oo ka tirsan xabashada etoobiya ay ku dishay dagaalada kuwa kalena ay ku dhaawaceen ayna jiraan maxaabiista gacanta ku dhigeen ilaa iyo hadda ma jira wax waraha ka soo baxay dowladda xabashada etoobiya ee sheegashada faano ee ah inay ka direen ciidamo ka tirsan etoobiya iyo sheegashada maxaabiista dhinaca kale gobolka orime ee isla dalka etoobiya waxaa isna ka dhacay dagaallo u dhexeeya jabahadda oromada oola iyo ciidanka xabashada etoobiya iyagoona weli ay wadaan beegsiga mas-uuliyiinta iyo dagaalada laayaanka ee ka dhanka ah xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed jabhadda oola oo dhowaan weerar ka geystay gobolka oroomiya ee dalka etoobiya waxa ay ku dishay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu magacaaban gobolka oroomiya iyadoona saacadihii lasoo dhaafay isna uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray madaxii arrimaha xisbiga ee degmada saruurta ee waqooyiga gobolka shaawa ee dalka etoobiya si kastaba ahaatee dalka etoobiya waxaa ka socda dagaallo lafajibisa oo u dhexeeya ciidanka xukuumadda adisaaba iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaas oo khasaare culus dhexalsiyay ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya
warkaan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan maraykanka ayaa cunuqbateen kusoo rogay wax soo saarka saliidda ee dalka iiraan xukuumadda washington ayaa cunuqabateen adag kusoo rogtay shakhsiyaad iyo hay-ado xiriirla leh waaxda saliidda ee dalka iiraan taasoo qaybka siyaasad uu maraykanku cadaadis dhaqaale ku saarayo iiraan si uu hakiyo barnaamijka newgleerka wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa war qoraal oo ay soo saartay oy ku baahisay baraha internetka ku sheegtay magacyada iyo shakhsiyaadka ay cunuqbateenta saartay waxaana lix iyo toban ka mid ah shirkadooda oo xiriir dhowlo leh shirkadaha soo saara saliidda iyo kiimikada ee dalka iiraan arrintan ayaa timid toddobaad kadib markii wakaaladda wararkii royters ay daabacday warbixin ay ku sheegtay in xaddiga kaydka saliidda iiraan uu kor u dhaafay shan iyo labaatan milyan oo fusto taas oo gaartay heerkii ugu sarraysay muddo sannado ah iyadoona qiyaastii boqolkiiba siddeetan shixnadahaasi loo iibgeeyo xeebaha singabuur iyo maleysiya warkii dhegeystayaal duhurnimadan idinkaga imaanay oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan ood kala socoteen warbaahinta alfurqaan oo ay nagaynta